munaasabaddan oo ballaarayd ayaa lagu qabtay degmada guriceel ee gobolka galgaduud waxaana ku qalin jibinayay laba daafadeed oo kale ah shanaad iyo lixaad ee heerka bacheloorka jaamacadda golden faraceeda guriceel munaasabadda ayaa waxaa kasoo qaybgal mas-uuliyiin kala gedisan heer degmo heer dowlad goboleed xildhibaano wasiiro ka tirsan galmudug abahda waxbarashada dhakhaatiir haween dhalinyaro ardayda hore u qaljibisay iyo waalidiin iyo marjaraf kale ugu horeyn ayaa waxaa munaasabada furay maamulaha jaamacadda golden faraceeda degmada guriceel ee qeybta galmudug cabdijabaar nuur xasan isagoona jaamacadda iyo ardayda kula daarminay si wada waxbarashada ay u helayaan ubadka soomaaliyeed
madaxda sharafta leh caawa halkan nala fadhido dhihi mayno ardaydaas shaqay u baahan yihiin xafiisyaha loo diyaariy waxaa ilaahay mahadiisa dhammaantood inay bulshada u wada shaqaynayaan runtii waa arrin farxad leh oo aruntii ku farxay ardaydaas qalin jibisay ee jaamacadda ka baxday inay maanta diyaar u yihiin ayagoo ardayna diyaar ugu noqdeen inay bulshadooda u shaqeeyaan runtii waana arrin aada u farxad leh waxaan ku ammaanaya waaye ardaydan intii aan la joogay maamul aan u ahaa dhanka kale qaar ka mid a macalimiinta jaamacadda ayaa dhankooda ka hadalay munaasabadda iyo muhiimadda u leedahay inay maanta uqalinjibay arday waxbareen aniga waxaan ka mid ahay dadka jaamacadda gadaal uga soo biiray laakiin waxaan goobjoog u ahaa qeybaha ugu muhiimsanaa ee ardadan hadda ay soo gaareen int markay soo gaarayeen insha allah waxaa waaye marka waxaan rabaa inaan horta kow u mahad celiyo maamulka jaamacadda oo qeybtan iyo qeybaha kala duwan ee si guud jaamacadda goldan jaamacadaha intaan arkayay jaamacadaha ugu muhiimsanay ka mid taha gaar ahaan sanadkan dambe jaamacaddu waxaa la dhihi karaa xoog waxay saartay xagga waxbarashada marka insha allahu tacaala ardada waxaa u rajaynaa guul maamulka jaamacadda goldanna howl fara badan oo wanaagsan ay qabteen waxaan rabaa maamulka sare jaamacadda golden doctor bashiir marka laga tago inaan halkan si farxad iyo bogaadina anuga mahad celiyo gabangabadii munaasabadda ayaa waxaa si wadajira u soo xiriiray mas-uuliyiinta ka tartama wadaad waxbarashada galmudug maamulka degmada guriceel xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kale ee dowladda galmudug ee ka qaybgala munaasabadda ay ku qalan jireen ardada ka baxa jaamacadda golden faraceeda degmada guriceel
ardada waxaan la qaybsanaynaa farxaddiinna farxaddiinnu waa farxaddeenna caawa adinkaa iskale waana garab taagannahay waa anina hambalyaynaynaa waa la dhafraynaa haddii alla yidhaahdo sida ii muuqatana waxaa haysatiin macallimiin toob ah doctor kaaye iyo rag caawa meesha soo istaaga markaa arkay jaamacadda wax kale ila noqotaba macnaha ya marka aada amahadsantiin waxaad soo marteen wakhti adag haddana waxaad maanta joogtaan meel briij aad ka gudbaysaan oo aad marxaladdii hore ka gudbaysaan marxalad kalena gudbaysaan waxaan ilaahay kaga rajaynaynaa sidii uu intii hore kugu dhibeereeyey inuu inta dambena kugu dhibeereeyay aan kaga rajaynayaa laakiin dhibkan haysta haddaan soomaalina waxay tahay qof walbaa markuu jaamacaddii soo dhammeeyo eedda koowaad oo ku agtaalla waxay tahay waa in qofkan shaqa la geeyaa waa inuu ama shaqa hay-adeed raadiyaa ama mid dowladeed raadiyaa shaqadu waa iska imaanaya dadka dhan shaqada kuma wada filna waxa la helo laakiin waa inaad ku dadaashaa sidaad adiga wax u soo saari lahayd markaasaad qof waxtar la tahay macnaha halkaan fadhiyo ee aan caawa u dabaaldegayno qalinjabintooda runtii waa wax lagu farxo hayaan muddo dheer qaatay oo qofku qalin iyo buug isdaba waday inuu meel uun uu isleeyahay waa boosteejo inuu gaaro cilmigu sidii caadiga ah ma dhammaado qofku ama dugsar ha dhammeeyo ama jaamacad ha galo ama master ha qaato ama b h d ha qaato cilmigu ma dhammaado
jaamacadda golden faraceeda galmudug ayaa waxay ka mid tahay jaamacadaha ku yaala galmudug kuwaas oo ay wax ka bartaan ardayda reer galmudug ayna ka qalin jabiyeen dufcadihii ugu dambeeyey kala ahaa shanaad iyo lixaad